bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan ciid wanaagsan meel walbaa naga dhegaysanaysaan halkani waa idaacadda dalsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan midayna ugu waaweyn warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hambaryo u diray munaasabadda ciidul adxa awgeeda shacabka muslimiinta gaar ahaan kuwa soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa hambaryo ku aadan maalinta ciidul adxa u diray shacabka soomaaliyeed ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ayaa isaguna hambaryo ku aadan ciidul adxa waxa uu diray shacabka muslimiinta gaar ahaan kuwa reer puntland madaxweynaha maamulka jubbaland oo kormeerayay goobaha ciidamada faraysiinka oo ah maamulkaasi kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu la kulmay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan duleedka magaalada kismaayo akhbaaraadka dibaddana dunida islaamka ayaa maanta si weyn looga ciidaya tobanka bisha dulaxaj oo ah maalinta ciidul adxa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahayn qodobadayni wararka ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran haddana mar labaad waxaan idin leenahay subax wanaagsan ciid wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hambaryo ku aadana maalinta tobanka bisha dulxaj oo ah maalinta ciidul adxa u diray ummadda guud ahaan shacabka muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dhammaan muslimiinta gaaraan shacabka soomaaliyeed inay gacanta isqabsadaan
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ciidan iyo ciido kaloo badan waxaan leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo baraaro ku gaara carafada iyo maalmaha barakaysan fadligooda ilaahay waxaan ka baryayaa in ummadda soomaaliyeed culaysyadaas haysta in ilaahay ka qaado oo ay ugu horeeyaan amni darada iyo abaaraha waxaan ilaahay ka baryayaa dalkeenna inuu nabad iyo barwaaqo siiyo iyo dadkeenna meel kastoo caalamka ku nool yihiinna qalbi nagaashiya u siiyo waxaan sida caadiga ahayd mar kale dadka soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay walaaloobaan calooshooda isu furaan iscafiyaan maalintan weliba khaasatan carafa ee barakaysan daraaddeed in la isu cafiyo ilaahay dartiis dadka loo cafiyo fursaddan ama munaasabadan maantana maalin fiican oo lagu aadiyo waaye iscafiska iyo iscaloolxaarista in lagu aadiyo waxaa intaas dheer un rabaa dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan inaan kula dardaarmo walaalayaal dadkeenna in badanoo ka mid a ayaa duruufo adag ku sugan duruufo ay keeneen abaaruhu iyo roobyarida iyo amni darada isku darsoomay ayaa dadkeena waxay geliyeen duruufo aad iyo aad u adag waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan ka codsanayaa in la istaageero kooda waxaysa ninkooda waxaystahay inuu la wadaago deriskaaga fiiri meel kastoo aad joogtaba maanta deriskaaga ma faraxsan yahay ma ciidayaa caruurtiisa muxuu ahaay maraq iyo hilib ma cunayaan adiga haddii gurigaaga laga cunayo laga cabayo marka walaalayaal farxadda aan wadaagno nin walba ninka gacantiisu gaaban tahay kii gacantiisa ay wax ku jiraan hala wadaago deriska hala waxeeyo dadka dhibaataysan xarumaha ay joogaan ha loo gurmado ha loo gargaaro ha loo tago irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa aad iyo aad ayaan arrintaasi ugu adkaynaya dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo isagu jeedinayay hambaryada ku aadan maalinta ciidul adxa oo ah maalinta bisha dulxaj oo maanta ku beegan tobankeeda haddaba hambaryadu ay dirayaan dadka qaybaheeda kala duwan ayaana weli aanu ku guda jirnaa qaar ka mida mashaayikhda soomaaliyeed ayaa iyagu waxa ay jeedinayaan hambaryada ku aadan maalintan oo kale oo ah maalinta muslimiinta ku weyn agtooda islamarkaana loo baahan yahay dadka soomaaliyeed in la iscaawiyo sheekh maxamed ayaa qadka ku jira ugu horreyntiina waxa uu isagu ka hadlayaa qaabka uu isagu maanta ka mashaaqi ahaan uu u jeedinaya shacabka soomaaliyeed maalinta ciidul adxa Een,
وصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد ان شاء الله تعالى ولنا ولله الله سبحانه وتعالى يعني يكون مخدمنا الله سبحانه وتعالى معلم فرحب بدن قيمها بدن الله سبحانه وتعالى المسؤول اليوم كتبت ولا وتعالى معلم عيد وآبي أبدكم الله وقبل فرحسين وحمد الله أي أمة الصوماليين لما نبس وبيان عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى الحمد لله يا دمان مسلمين خيرين أن إله سبحانه وتعالى إذا هدينا أن يجعل كل نظر وعاشنا إله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل الصوماليين من تستريد المسلمين كان الحمد لله عيد مبارك وأن تستريد كان إن شاء الله تعالى وأهل فرحة يوم من الله تستريد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a mashaariqda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa jadkii jeediyey arrintan ku saabsan hambalyada ciidda waxaana uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay dhammaanteedba in gacanta la isqabsado islamarkaana laga wada shaqeeyo midnimada iyo wadajirka soomaaliyeed warkan faahfaahintiisa waa kan xuseen washington ayaa inoo haya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa munaasabadda ciidul adxa ugu hambaliyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay dunida kaga sugan yihiin ra-iisul wasaare xamse ayaa eebe ka baryey in uu dhammaan ummadda muslimiinta ka aqbalo acmaasha wanaagsan ay guteen sidoo kalena alle acmaasha wanaagsan ka aqbalo xujayda gudanaysa waajibaadka xajka waxaan si gaara hambalyo ugu dirayaa geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee had iyo jeer ugu taagan difaacidda dalkeena iyo la dagaalanka al-shabaab ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre oo ka hadlayey munaasabadda ciidul adxa oo maanta ku beegan maalintii koowaad ra-iisul wasaaraha xukuumadda xe- waa federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ugu baaqay ganacsatada qurba joogta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay caawiyaan dadka danta yar una gurmadaan dadka ay abaaruhu saameeyeen isagoona xusay in ra-iisul wasaaraha ay muhiim tahay in arrimahaas laga shaqeeyo
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan uga hambalyeynayaa guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyadaas oo ku aadan ciida ciid al-adxa almubaarak ee sanadka hijriga kun afar boqol afartan iyo saddex ciidda al-adxa almubaarak waxay astaan u tahay hurid la huro nafta iyo maalka ayadoo lagu raaligelinayo ilaahay waxaan runtii u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo habeen iyo maalin u taagan naf iyo maalna u hura sidii ay u sugi lahaayeen amniga shacabkooduna nabad ugu noolaan lahaayeen waxaan rajaynayaa maalmaha ciida ah inay sii laban laabaan dadaalkii ay awalba ku jireen sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dadka soomaaliyeed ee sharafta leh ee waxay haystaan u soo huray una diray walaalahooda bad walaalahooda abaareysan ee abaartu saameysay si ay u badbaadiyaan ulana qeybsadaan xanuunka ay abaaruhu keeneen waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed in ay sii laban laabaan dadaalka ay wadaan si ay u badbaadiyaan walaalahood wakhtigan adag ee aan ku jirno oo ay waxa ay haystaan wax uga siiyaan mar kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaana ilaahay ka baryayaa in ciidan ciideeda kale uu inagu gaadhsiiyo bashbash amni iyo barwaaqo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ummadda soomaaliya ayuu kaasi ah oo jeedinay hambalyada ku aadan maalinta ciidul adxa dhanka kalena kusimaha madaxweynaha maamulka puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi mudane karash ayaa jeediyey khudbadiisa ku aadan munaasabada maalinta ciidul adxa
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آه waxaan u hambalyeynayaa shacabka reer puntland ka soomaaliyeed iyo muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan uga hambalyeynayaa ciidda ciidul adxa Eh, waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan Eh, wa- anigoo ka faa'iidaysanaya hambalyadaas waxaan raacinayaa eh, in shacabka reer puntland guud ahaan ay abaari jirto abaar xumi weliba abaar xumi ay jirto waxaan ka- dad ka codsanayaa culimada ganacsatada iyo dowladdoo guddiyaal samaysay oo maxay ahatay hadda ku howl jirta in la iska kaashado oo dadkaas eh, muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee reer puntland abaaraha runtii laga caawiyo wixii karaana wax looga qabto hadday biyo tahay hadday cunto tahay xoolihii iyo dadkiiba aad iyo aad bay u jilicsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu eh, inoogu nax- inoogu naxariisto eh, dadkaas boqolaalka kunahee maanta taagan eh, xajkii taagan fadligooda in ilaahay inoogu naxariisto oo raxmad deg dega inoo shubo waxaan kaga faa'iidaysanayaa munaasabadatan inaan sidai caadadu ahayd eh, hay-adaha amniga oo ciidamadu ugu horeeyaan runtii inay amniga laban laabaan oo dadaal dheeraad muujiyaan anigoo og duruufaha ay ku shaqaynayaan Eh, waan u hambalyeynayaa ciidamada iyo xaasaskooda Eh, runtii hambalyo dheeraadaan u dirayaa ciid wanaagsan baan leeyahay
kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftigareen ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta maanta shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan muslimiinta ugu hambalyeynaya maalinta ciidul adxa
همبليو همبليو همبليو عيد مبارك عيد الأضحى ومد المسلمين تاع ميل والباقي جوغان وعن لا هي همبليو عيدان عيد ذكر إلهي النبت يا عافمات يا برواقها نو جارسيو waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed inaan si gooni ah meel walba ay joogaan aan ugu hambaliyeeyo ciidda ciidul adxa Eh, waxaan si gooni ah u codsanayaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isu gargaaraan inay isu gurmadaan inay iscafiyaan inay iswalaashadaan inay isu naxariistaan si uu ilaahay noogu naxariisto waxaan ilaahay ka baryayaa colaadan iyo abaarta iyo culayska ummadda soomaaliyeed haysta inuu ilaahay naga qaado Eh, nin walba oo reer koonfur galbeed ah farxad ku ciid dadka eh, deriska walaalaha ehelka ah oo ayaga aan haysanin ciidda hala ciid siiyo ha laga farax siiyo ciiddan waa ciiddii farxadda waa ciiddii ugu weyneyd eh, muslimiinta waa ciidul adxaa waa ciiddii nafta iyo xoolaha eh, la huraayey waa ciiddii xoolo qalka waa ciiddii eh, la iscafinayey waa ciiddii eh, muddada la isu dembi dhaafayey marka ilaahay cibaadadii iyo xajkii iyo soonkii iyo ducadii intaba ilaahay ha noo aqbalo
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftigareen ayuu kaasi ah oo isaguna jeedinayay khudbadiisa ku aadanayd maalinta ciidul adxa uuna diraya shacabka guud ahaan muslimiinta gaar ahaan reer koonfur galbeed iyo soomaaliya inteeda kaleba halka warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa mu- dalsan radio muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibadda leh malaayiin qof oo soomaaliya ayaa sanadkan u su- malaayiin qof oo muslimiin ah dhalinyarada ayaa sanadkan u suuro gashay inuu ilaahay waafajiyo waajibaadka gudashada xajka oo ka mid ah arkaanta islaamka inkastoo shacabka soomaaliyeed ay qeybiga ka yihiin gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan ayaa inta badan waxay farxad gelinaysaa in sanadkan sanadkiisa kale ilaahay unaga- uguna- uu nagu gaarsiiyo caafimaad bashbashi barwaaqo dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel walba aad joogtaan warkeenna waxaan kusoo gabagabaynayaa kulla caam o antum bikhayr ciid wanaagsan bahda reer dalsan waxay idin leeyihiin kulla caam o antum bikhayr ciid wanaagsan ciidul adxaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel